guddiga ganacsatada suuqa soomaalida islii ee magaalada nairobi ayaa dowladda dhexe ee kenya ka codsaday in ciidamo dheeraad ah la geeyo suuqa islii xiliyada ay isbahaysiga mucaaradka ay dhigayaan mudaaharaadyada arrintan ayaa timid kadib markii hogaamiyaha isbahaysiga azimio lamoja raila odinga uu toddobaadkii hore ku dhawaaqay inay mudaaharaadyada sii wadi doonaan maalin walba oo arbaco ah xogayaha guddiga ganacsatada islii cumar ibraahim ayaa ka warbixiyey walwalka iyo bakdinta ay ka qabaan mudaaharaadyada dowladda horta waxaan ka codsanaynaa inay ciidan ku filan xaafadda islii ay keento ganacsigeedii iyo degaankeedii iyo xaafadan waad ogtahay hanti badan maalgashi badan ayaa maarata dadka khaasatan soomaaliya ay ku samaysay waxaana ku hareereysan xaafado maarata majengo iyo madaare labadaba ay degan yihiin dad iska masaakiina xaafadana ay u dhow yihiin marka haddii maarata mudaaharaadku uu dhaco waad ogtahay dowladda mucaaradka waxay ku dhawaaqeen arbaco kasta in maarata ay mudaaharaad samayn doonaan oo maarata culeysna ka imaan karo marka waxaan leeyahay dowladda inay ciidan ku filan xaafadda waana la hadalnay inayna siiso aan codsigaasna ay naga aqbasho maarata ciidan ku filan oo hantidaas iyo dhaqaalaha iyo wixii meesha yaalla iyo degaanka ay si fiican u ilaaliso waad ogtahay haddii uu mudaaharaad uu dhaco meelaha u dhadhow uu ka dhacana xaafadda ay u dhowdahay xaafadda kamakunji hadii la kamakunji ground hadii la yiraha meeshaas ay u dhowdahay marka in maarata maadaama mucaaradka ay mudaharaadkaas ku dhawaaqeen in maarata ciidan ku filan aan xaafadda u helno hoosudhac dhaqaale ayaa ku dhaca ganacsiga mar walba ay dalka kenya ka dhacaan mudaaharaadyo mar kale xogayaha guddiga ganacsatada cumar ibraahim ayaa faahfaahinaya saameynta mudaaharaadyada ay ku yeesheen ganacsiga iyo guud ahaan dhaqaalaha wadanka
mudaaradii hore u dhacay waad ogtahay siday ahaan jireen in meel kasta ay xirxirnaan jirtay dhaqaalo badanna ay saas maarata ugu waan jiray oo yacnaha dadkii ganacsiga dhan u istaagi jiray dadkii dukaamadii xafiisyadii meel kasta ay maarata dukaamadii aada la xiraayo marka taas waxaan dhihi karaa dhaqaalo badan iyo intaasoo bilyan ah hadda tiradeeda intaasaan la dhihi karin laakiin oo qiyaas badan ayaa ku lumaaya haddaysaan ku socotana oo arintaas ay sii socotona muddo dheer ay sii socotona waxaa is leeyahay in maarata wadanka dhaqaalihiisa aada saameyn badan usoo gaaraysa dadkii hataa deris wadamada maarata ajnabiga amase maalgashi u imaan lahaana ay maarata ka yara gaabsan doonaan wadanka marka dhaqaale xumo badan inay soo wajahdaa laga yaaba hadday saan kusii socoto oo haddii ay kulley ay wada hadlaan iyo xal kale la gaaro waa gooni laakiin hadday saan ku socoto dadkii ma shaqaysanayaan maalin dhaqaalaheeda wax la qiyaasi kara maaha intaasoo qof oo kala ganacsan lahaa oo wax isdhaafsan lahaa ayaa istaagaysa isbahaysiga mucaaradka azimiyo lamoja ayaa maanta oo arbacaha waxa ay qorsheynayaan in dibadbaxyo waaweyn ay dhigaan sida ay horey u sheegeen iyadoo maalintii shalay ahayd wasiirka arrimaha gudaha kenya rofesor kiduri kindiki uu sheegay in ciidamada ammaanka ay si buuxda ugu diyaargaroobeen ka falcelinta mudaaharaadyada mucaaradka intisaar saale xuseen v o a nairobi